ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha juwaandathaaniya sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta ooxda barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khasa oo galay maalintii afar boqol soddon iyo lixaad oo xiriir ah iyadoo xasuuqyo daran ay geysteen yuhuuddu saacadihii ugu dambeeyey nin hubaysan oo shan ruux oo laba ka mid ah ay yihiin booliiska dowladda faransiiska ku dilay waqooyiga dalkaas dadka reer suuriya oo dib ugu laabanaya waddankooda kadib markii meesha laga saaray nidaamkii nuseeriyada ee barakaca u horseeday xukuumadda yukrain oo sheegtay inay diyaarada daroonisa ku weerartay xarumo shidaal oo ku yaala gudaha waddanka ruushka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo fulisay weeraro lagu qaaday askarta xukuumadaha maali iyo burkina faso dad tahriibayaal ah oo ku geeriyooday xeebaha waddanka gariiga sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maxaynu ka naqaanaa masjidka al ummowi ee ku yaalla magaalada dimashaq ee waddanka suuriya ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol soddon iyo lixaad oo xiriir ah iyadoo xasuuq daran ay geysteen yuhuuddu saacadihii ugu dambeeyey haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan bader assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsanee khaza waxaan maanta oo axad ah danka kalena ku beegan maalinkii afar boqol soddon iyo lixaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyno duqeymaha ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oy ku bartilmaamayseen dadka shacabkii aan waxba galabsan kuwaasoo ku sugan xirooyinka barakacyaasha madaaristahay gabaadka ka dhigteen iyo weliba guryahay dadka qaxootiga iskugu yimaadaan waxayna warbaahintu warinaysaa in duqeymahaas ay shuhada iyo dhaawacyo ku noqdeen boqolaal ruuxoo shacab ah waddada nafka ee ku taala bartamaha magaalada khaza ee qidaaca khaza waxay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen guri halkaasi ku yaalo ay degan yihiin dad shacab aan waxba galabsan waxayna wararku sheegayeen halkaasay ku shahiideen dad gaaraya afar ruux oo shacab ah halka ay sidoo kale jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqeyn midaa la mid ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaa ku shahiiday siday dad goobjoogayaalla warbaahintu u sheegeen saddex ruux oo shacab riid ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan shaqaalaha ka howlgala isbitaalka almacmadaani ee magaalada khaza ayaana waxay ku howlan yihiin baadigoobka dadka ku hoos xniban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda guri ku yaala xaafadda abu iskandariya ee ku taala magaalada khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu duqeyn aad u xoogan oo xagga cirkaa ku bartilmaameysadeen duqeynta abahalnimada ayaana waxay sababtay istishaadka tobannaan ruux oo ka mid ahaa dadkii riidka ee gurigaasi ku sugnaa iyo dhaawac kuwo kaloo aad u fara badan magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka goodoonsan ee khaza duqeyn ay ka geysteen ciidamada yuhuudu waxaa ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in siddeed ka mid dadka dhaawacyada qaba ay ku sugan yihiin xaaladda halisa ah diyaaradaha cadowga yuhuudda ayaa waxay sidoo kale duqeyn la duldhaceen guryo ku yaala deegaanka sheekh ziyaad ee magaalada baytilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan sidaas la mid ayay cadowga yuhuudda u duqeeyeen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka waxaana halkaa ku shahiiday dad badan oo shacbriid ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan maktabka warfaafinta ee maamulka marinka khaza ayaana wuxuu shaaca ka qaaday in habeenkii xalay ciidanka yuhuudda ay dileen guddoomiyaha magaalada dayrilbalaax ee bartamaha marinka khaza madraso ku taala xaafadda tufaax ee dhacda bariga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana madrasada xilligii la beegsanaya ku sugnaa dad badan oo shacbriid ah kuwaasoo ahaa barakacyaashii ka soo qaxay koonfurta iyo waqooyiga marinka khaza dad goobjoogayaalla ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ku shahiidin dad aad u fara badan oo shacbriid ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tobannaan ruux oo kale ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay sidoo kale duqin aad u culus la beegsadeen guri ay degan yihiin qoys shacaba oo laga yaqaana magaalada khaza waxaana duqayntaa kadib guriga isqaabsaday dab aad u xoogan kaasoo sababay khasaare baaxad leh waxaana halkaa ka dhashaday khasaare kala duwan oo iskugu jira shuhado iyo dhaawacyo madarse kale oo lagu magacaabo almajid wasiilah oo ku taala galbeedka magaalada khaza iyo ciidamada yuhuudda si arxandara u beegsadeen waxaana halkaa ku shahiiday shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen labaatan ruux oo kale kuwaasoo u badan dumar carruur iyo waayeelo sidoo kale wariyo ku sugan waqooyiga qidaaca khaza ayaa waxuu soo warinayaa in ciidamada yuhuudda ay xoog ku galeen madarse ku taala deegaanka beetxanuun ee waqooyiga waxayna halkaa ku dileen sida la soo warinayo in ka badan shan iyo toban ruux oo shacab ah kuwo kaleedu fara badanna waa ay ku dhaawaceen ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa muddooyinkii dambe aad usii labadjibaaray beegsigooda ku aadan goobahay dadka iskugu yimaadaan sida madaarista maraakista isbitaalada iyo guryaha caamka ah xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza guri ku yeelaya sidoo kale ciidamada yuhuudu la beegsadeen duqin aad u xoogan waxaana la warinayeen halkaas ay waxyeelo kala duwan ku soo gaareen in badan oo ka mida dadkii ka agdhowaa goobta waxaana ku shahiiday afar ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen toban ruux oo kale diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa waxay sidoo kale madaafiic ku garaaceen guri ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka shacabka ah sidaas la mid ah ay diyaaradan u duqeysay guri ku yeela magaalada dayrilbalax ee bartamaha marinka khaza sidai ay soo warinayaan ilo xogogaallaah duqayn kaloo ka dhacday xaafadda sheekh ridwaan ee dhacda waqooyiga magaalada khaza waxay ciidamada yuhuudda ku dileen dad aad u fara badan oo abriyaah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen aroornimadii hore maanta oo xadda duqimo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza iyo deegaanada hoos yimaada waxaa ku shahiidayeen ka badan afartan iyo shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen soddon ruux oo kale iyadoo ay weli soconayaan duqiimaha bahadnimada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna si toosa u beegsanayaan guryaha madaarista masaajidda iyo weliba isbitaaladay dadka shacabka gabaad ka waraadsadeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka godoonsan ee khaza waxau warbaahintu la wadaagay in marinka khaza ay ka jirta xaalad burbur ah oo aad u daran taasoo loo geysanayo goobaha ay dadka degan yihiin sida guryaha iyo wixii la mid ah wuxuuna sheegay in midda ay sii dheertahay macluusha ay wajahayeen dadka reer khaza muddo ka badan hal sano ciidamada yuhuud ayana waxay si cad u diideen in wax gurmadah la soo geliya marinka khaza iyagoona mararka qaar waddooyinka ka leexsada gawaarida gurmadka sida wuxuu intaas sii raaciyay agaasimaha in gumaystaha yuhuudda ay baabi'in joogtaha ku hayeen dadka ku nool qidaaca khaza gaar ahaan dadka mustadacafiinta ah ee aan waxba galabsan dadka ku shahiiday duqiimaha saayanada muddada afar iyo tobanka bil ayuuna sheegay in boqolkiiba toddobaatan ay yihiin dumar iyo carruur ay da-dooda aad u yar tahay waxaana aad u sii badanaya dadka dhaawacyada qabiile geenaya isbitaalada ku yaala waqooyiga ilaa iyo bartamaha marinka khaza koonfurta ilaa iyo bariga iyadoona imida sii dheertahay in ciidamada yuhuud ay beegsanayaan xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya intaba gumaystaha yuhuudda ayaana waxaa duqeymaan iyo xasuuqyadani garab waxa ku siinaya dowladaha ugu tunka weyn caalamka sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka waana kuwa sheeganaya xuquuqda carruurta iyo dumarka intaba balse dagaalka khaza ayaa bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ee dowladahani haddaba xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa wuxuu soobay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaaf ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan konton iyo shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad ka badan boqol iyo toddobaatan ruux oo kale iyadoo xisad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhaada iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatanka waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun sagaal boqol iyo soddon ruux halkee dhawcudana maraya in ka badan boqol iyo lix kun lix boqol labaatan iyo afar ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mida u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ina soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ee si arxandarraha u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah dhanka kale ciidamada wax iska caabiinta falastiiniyiinta ayaa beegsaday kolonyo gaadiida ah oo si ay u siday ciidamada saynada yuhuudda ee goodoonkaada ku haya dadka muslimiinta ee ku dhaqan waqooyiga marinka khaza muuqaal kooban oo ay baahiyeen kooxaha ayaana waxaa si dhammaystiran loogu soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerarka iyo khasaaraha ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey weerarka muuqaalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa hogaamiye ka tirsan ciidamada wax iska caabinta oo dagaalyahanadiisa u sharaxaya qaabka uu u dhacayo weerarka iyo goobaha sida gaarkaa loo beegsanayo waxaana hortooda ka muuqda shaashad soo bandhigaysa ciidamada cadowga yuhuudda u diyaargaroobaya safarka ee sahayda ugu geeni lahaayeen saaxiibadooda waxay intaa kadib kaamirada alqasam soo bandhigaysaa tirada ciidamada yuhuudda ee fuulaya gawaarida ay ku qaadayeen sahayda dagaalyahanada alqasam ayaana u muuqado kuwa istidlaacanaya cadowga yuhuudda lana socda dhaqdhaqaaqooda ciidan halka ciidamada yuhuuddana ay yihiin kuwo khaafilina oon waxba kala ogeyn weerarkan dhabagalka ayaana wuxuu ku bilaabanayaa dagaalyahan ka tirsan alqasaam oo gaadhiga ugu horeeya ee ciidamada yuhuudda ay saaran yihiin la beegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee garabka laga gano waxaana intaa kadib ciidamada yuhuudda roob looga dhigaya rasaas aad u xoogan jabaqda rasaasta ayaana laga maqlaya muuqaalkan ay baysiya alqasaam waxaana la arkayaa intuu muuqaalkan soconayo tiro ciidamo yuhuudda isbarkan intaa kadib ciidamada yuhuudda ayaana kala firxanaya iyagoona galaya guryaha ka agdhow goobtaasi waxaana guri ka mid ah guryaha halkaasi ka agdhowaa lagu tooganayaa askari ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda oo halkaasi ku dhuumaalisanayey waxayna markaan si toosa kaamirada u tagaysaa goobtii lagu dagaalamay iyadoona soo bandhigaysa khasaaraha baaxadda laga gaaray ciidamada yuhuudda iyo gawaarida laga burburiyey waxaana la arkayaa ciidamada yuhuudda oo goobta ka cararaya islamarkaana jiidanaya gawaaridii laga burburiyey qaarkood meydadkoodii iyo dhaawacyadooda ayayna horey usii qaateen weerarkan dhabagalka oo dhacay sagaalka bishan aynu ku jirnay disembar ayaa wuxuu ka mid noqonayaa weerarada ugu dhigdaadashada badan ee cadowga yuhuudda lagu gaarsiiyey qidaaca khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana war ay hore usoo saareen waxay ku sheegeen in weerarkan looga dilay laba askari iyo hal sargaal walow ay u muuqato in tirada intaa ka badan tahay balse ay qaranayeen ciidamada yuhuudda sidaba looga bartay sidoo kale weerarkan ayaa wuxuu aargud u yahay kumanaanka ruux ee lagu xasuuqaya waqooyiga khaza iyo si guud ahaan marinka waana mid ay ku farxayaan guud ahaan dadka muslimiinta ee isha ku haya waxa ka soconaya khazada goodoonsan dhanka kalena rucbi iyo argagax ku beeraya ciidamada gumaystaha yuhuudda ee khaza ku sugan dabardhafyada sahaynada yuhuudda iyo weliba shacabka yuhuudda ay wiilashooda ay ku sugan yihiin furimaha dagaalka ee khaza ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ee qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir nin hubaysan ayaa shan ruux oo ay ku jiraan laba askari oo booliiska faransiiska ku dilay waqooyiga dalkaasi maalintii shalay oo sabti ahayd warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka faransiiska iyadoo soo xiganaysa iloamni ah dilka afar qof oo laba ka mid ah booliiska yihiin dilkan ayaa ka dhacay deegaan ay degan yihiin dad qaxooti ah oo lagu magacaabo lown bilaaj kuna yaala meel u dhow magaalada duunkerka ee dhaca waqooyiga faransiiska waxay saxaafaddu sheegayaan in wiil labilabaatan sano jir ah uu dadka rasaas ooda kaga qaaday islamarkaana uu qirtay inuu isaga ka dambeeyo falka kadib markii uu xukuumadda dalka faransiiska isku dhiibay wiilkan dhallinyarada ah ee afarta ruux dila ayaa horey u sheegay inuu dilay hal qof kaasoo u dhow deegaanka uu haatan afarta qof ku dilay macadda sababta wiilkan uu dilay dadkan gaaraya shanta ruux xukuumadda baariisna ma aysan bixin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan waxa uu ku qasbay ninkan inuu fuliyo weerarkan marar badan dalka faransiiska waxaa ka dhacay weeraro ceenkaan ah kuwaasoo ay qaarkood fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah oo ka dhiidhiyay dulmiga iyo cayda dowladda faransiiska u geysanayso diinta islaamka iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam geeska kale dadka reer suuriya ayaa dib ugu soo laabanaya waddankooda kadib markii meesha laga saaray nidaamkii nusayriyada ee barakac u horseeday gumaadkii iyo xadguduubyadii sannadihii lasoo dhaafay ku kacay nidaamka bashaar al asad ee ka arriminaya waddanka suuriya muddada ka badan nusqarnigana waxay sababeen in dad badanoo siiriyaana islamarkaana laga barakiciyay dalkooda ay u hayaamaan dunida dacladeeda kala duwan iyagoo raadinaya meel ay uga badbaadaan gumaadka ay ku hayaan qoyska reer asad waxayna gaareen waddamada caalamka qaarkood waxayna halkaasi kasii wataan iyagoo bad qaba nolol maalmeedkooda wuxuu ku kalifay inay qaxooti noqdaan xilli ay xooggooda maali jireen hase ahaatee way u dulqaateen arrintaasi waxay ku qanciyeen naftooda inay la qabsadaan nolosha cusub iyo cimilada aysan u baran ee kala duwan inta ay ku guda jireen safarka dheer oo ay ga soo tageen dalka suuriya ayna cagta soo dhigeen waddan laga yaaba in aysan weligooda tegin waxay la kulmeen musiibooyin iyagoo ay soo wajahday caqabado adag meelaha ay tageen dad badan oo suuriyaana waxaa ka mid ah iyagoo barakacaya waddamada lubnaan iyo turkiga oo u dhow halka sidoo kale ay tegeen waddamo ka fog oo ay ka mid tahay soomaaliya kadib sabar iyo sugnaan sannado badan oo ay dulsaar ku ahaayeen waddamo badan oo ka mid ah caalamka islaamka waxaa xilligan la gaaray wakhtiga ay dib ugu soo laaban lahaayeen waddanka suuriya iyagoona bilaabay inay dib ugu noqdaan dalkooda maadaama ay yimaadeen isagoo isbeddel weyn gaaray tirakoob la sameeyey waxa uu muujinayaa in dalka turkiga oo keliya ay kasoo laabteen dad gaaraya toddoba kun lix boqol koob iyo labaatan qof inta u dhexaysa sagaalkii ilaa iyo saddex iyo tobankii bishan disembar aynu ku guda jirnay laba kun afar iyo labaatanka waxaa jaraa'imta uu geystay sannadihii lasoo dhaafay qoyska shiiciga ee talada laga tuuray ka mid ah inuu dadka barakiciyo basas ku giro beddelkoodao shiicaha ka keena daafaha dunida islamarkaana ay dejiyaan iyagoo xura guryihii dadka shacabka laga eriyey geeska kale xukuumadda ukrein ayaa maalintii shalay sheegtay in diyaarado doronis ah ku weerartay xarumo shidaal oo ku yaala gudaha waddanka ruushka ciidamada ukrein ee dagaalka dabadheeraaday kala dhexeeya xukuumadda moscow ayaa maalintii shalay waray soo saareen waxay ku sheegeen in diyaarado noocaan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroonka ay ku weerareen xarumo soo saaro shidaalka oo ku yaala gudaha dalka ruushka weerarkan ayaa loo adeegtay koob iyo toban diyaarado doronis ah oo qarxa wuxuuna si gaara kaga dhacay mandiqad lagu magacaabo oryool oo qiyaastii boqol iyo toddobaatan kilomitir u jirta xadbeeneedka udhexaysa waddamada ukrein iyo ruushka kadib markii weerarkan lala beegsay goobaha shidaalka soo saara wuxuu mas-uulka xukuumadda mandiqada wax ka dhaceynaya ruushka sheegay in weerarku uu sababay dab xoogan oo ka kaxa dhismaha la weeraray islamarkaana aysan ka dhalan sida uu hadalka u dhigay wax khasaare nafeed ah sawiro ay baahiyeen ciidamada ukrein ayaa lagu arkayaa goobta ay wax ka dhaceen oo gubanaysa holac iyo uura madowna ay cirka isku shareereen dowladaha ukrein iyo ruushka ayaa dagaalkooda xoogiisa wuxuu ku soo ururay in duqaymo la isdhaafsado waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay hoos u dhac aad u badan ku yimid dagaalada foolka foolka ah ay fooda isku darayaan labada daraf oo ay labada dhinacba ku waayeen askar iyo saraakiil aad u fara badan oo ka tirsan ukrein iyo ruushka nusratul islaam almuslimiin ayaa fulisay weeraro ay ku qaaday askarta maali iyo burkina faso guutada qaraxyada ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa u suurto gashay inay qarax miino la beegsadaan askar ka tirsan xukuumadda wagaduugu kuwaasoo ku sugnaa wilaayada diidoqo weerarkan qarax ah waxaa ciidamada burkina faso kasoo gaaray khasaare nafeed inkastoo aan la xaqiijin inta uu la egyahay isla maalintaasi qarax kale oo miino ah ayaa ka dhacay wilaayada diidoqo kaasoo lala eegtay askar ka tirsan xukuumadda burkina faso qaraxan ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed dhinaca kale mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama dalka maali ayaa qarax miino oo muwaajaha ka fuliyey gudaha dalka maali ee dhaca mandiqada saxraa iyo saaxilka afrika qaraxan ayaa waxaa lala eegtay gaari ay ku rarnaayeen askar ka tirsan xukuumadda maali waxaana goobta qaraxa ka dhacay ka dhashay khasaarooyin kala duwan sida lagu sheegay war ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalanta mandiqada saxraa iyo saaxilka afrika ugu dambeyntii dad tahriibiyaal ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddanka gariiga wararkii naga soo gaaraya dalka gariiga ayaa ku warramaya in doon ay saarnaayeen dad badan ay ku qalibantay mid ka mid ah xeebaha waddanka gariiga doontan ayaa si gaara uga degtay jasiirad lagu magacaabo jifdhos oo koonfur ka xigta magaalada crited inta la xaqiijiyey waxaa doontan ku dhintay shan ruux ilaa iyo iminka waxaa jaaniyo cirib lagu laayahay afartan qof iyadoona lasoo badbaadiyey sagaal iyo soddon ruux durbadiibaa ciidamada gurmadka deg dega ee xukuumadda gariiga ayaa ciidamo badan ku daadguraysay halkay doonta ku degtay diyaarado badan oo ah nooca qumaati u kacay loo yaqaano helikobterka ayaa lagu daadgurayay xeebta iyagoona ku guda jira sidii ay usoo samata bixin lahaayeen dadka dalka gariiga ayaa ka mid ah waddamada siday joogtada uga maraan tahriibayaasha kuwaasoo uga sii gudbaya waddamo kale dadka ugu badan ee ku hobtay xeebaha dalka gariiga waxay isaga kala yimaadeen qaaradaha kale ah afrika bariga dhexe aasiya amerika yurub sannadihii aynu soo dhaafnay labada kun shan iyo tobankii ilaa iyo laba kun lix iyo tobankii tirokoob la sameeyey ayaa muujinaya in qaaradahan aan soo xusnay kaalinta koowaad kaga jiraan dadka muwaadiniintooda sida joogtada ugu safray dalka gariiga ilaa iyo haatan si cad looma sheegin inay ku jiraan dad ka soo jeeda dalka soomaaliya doonta haatan ku degtay dalka gariiga gaar ahaan xeebta weyn ee lagu magacaabo jifdos oo dhacda magaalada crited ee waddanka gariiga dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo alaab aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee qoreen warbaahinta aan dib idinkuuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo haashim cabdinaasir وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaynu ka naqaanaa masjidka alumowi ee magaalada dimashaq waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
بأمر الله يفتح بابي فلقد هفى شوقا لوصلك قلبي mid ka mid ah astaamaha ay la gooni noqotay magaalada caasimadda ah ee dimashik saldheerirkeeda xadaaradeedna ka turjumaya waa masjidka jaamica ah ee loo yaqaana almasjid al umawi masjidkan ayaana loogu magacdaray dowladdii khilaafada ahayd ee muslimiinta islamarkaana ay horkacayeen khulafadii reer bani umaya oo ku abtirsada sulaalada saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiyah bin abi sufyaan dimashik ayaa ku tallaabsatay isbeddel taariikheed oo aad u ballaaran kadib markii laga dhisay masjidka jaamica ah ee al umawi iyadoona isku beddeshay mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee caalamka islamarkaana barbaarisa caalimka iyo cilmiga fikirka iyo mufakirka horumarka iyo ilbaxnimada masjidkeedan ayaana noqday markaas ay ka ambabaxaan culuumta thaqaafada iyo ogaalka intuba
منعت لعلة هي قاضية آه لروحك كيف كانت بالية لما حجبت عن الرواحل بابية marka laga hadlaayo sooyaalka masjidkan waxaa ugu horreeyo in la sal fariisiye xilligii ugu horreysay ee la dhagax dhigay magaca masjidna loogu wanqalay taariikhyahanada muslimiinta markay qodobkani rogrogayaan waxaa ugu caansan laba aragti oo labadoodaba xoog badan waa midda koowaade waxa ay leedahay in masjidkan asalkiisii uu dhisay saxaabiga faatixa ah ee abu cubaydah camir bin aljaraax markii uu galay magaalada dimashik sannadkii lix boqol soddon iyo afartii miilaadiyada khaliifkii labaad ee dowladdii umowiyiinta alwaliid bin cabdilmelig ayay riwaayadan sheegaysaa in uu u qalab qaatay markii uu sidaasi ugu fadhiistayba kursiga talada weynaynta iyo ballaarinta masjidkan muddo howl iyo dhisme ah kadibna waxaa alwaliid u suura gashay in uu ku guulaysto dhisidda masjid weyn oo jaamic ah kolkaasi ayuuna u bixiyey masjidka jaamica ah ee al umowi aragtida kale ee iyadana tibaaxaysa dhismaha masjidkan waa mid aysan xididadeedu ka dheerayn aragtida hore ee aan soo sheegnay waxa ayna kaga duwan tahay tafaasiisha uu maray dhismaha masjidka iyo wakhtiga rasmiga ah ee uu qaatay in la hirgeliyo amaa halka uu kaga suntan yahay masjidkan jaamica ah magaalada dimashik ee caasimadda ah waa beerka iyo bartamaha magaalada dhanka koonfureed ee masjidka waxaa garabka kaga haya xaafadda albasuuriya geeska galbeed ee masjidkana waxaa ku yaalla suuqa caanka ka ah dalka suuriya ee alxamiidiya zaawiyada waqooyi ee jaamaca al umawina waxaa ku taalla madarasada caanka ah ee assuldaan salaaxuddiin al ayuubi sooyaalka masjidka al umowi ee taariikheed waa mid isku dhex yaalla laba jaanib oo aad u kala fog iskuguna jira xilliyo ifaya oo uu soo maray iyo xeqbooyin ka mid ah zamanka islamarkaana baabi'in iyo burburin lagula kacay masjidkan casrigii cabbaasiyiintu waxa uu masjidka al umowi gaaray halkiisii ugu sarraysay ee socnaan iyo bilic ah iyadoo sannadkii toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii miilaadiyada uu xaakimkii reer cabbaas ee alfadl bin saalix u amray in dib loo ballaariyo dhismihiisana la qurxiyo masjidka al umowi ee magaalada dimashik ee dalka suuriya laakiin masjidka al umowi ma ahayn mid inta uu jiray oo dhanba ku naaloonayay camiritaan iyo in la muuneeyo waxa uuna dhowr jeer ku dhacay gacanta arxanlaawayaal gaalo ah oo ku takrifalay xurmadii masjidka dhismihiisii quruxda badnaa ee ay ku baxeen muruqa iyo maalka muslimiintana dabqabadsiiyey المساجد في المحن وصدى المآذن من شجن تشتاق فرضا جامعا تشتاق أصحاب السنن خلت الصفوف ولم markii ugu horraysay ee masjidka jaamica ah ee al umowi lagu takrifalo waxa ay ahayd sannadkii kun lixdan iyo sagaalkii miilaadiyada kadib markii ay dowladdii shiicada ahayd ee alfaatimiyiin ay majaaniiq dab ah ku garaaceen dhismaha masjidka sawaariikhdan ayaana horseeday in qayb dhan oo masjidka ka mid ah ay burburto iyagoona dhulka ku daray dhaldhalaal badan oo ku xardhanaa afaafka masjidka iyo hareerihiisuba اليوم أحرم مرغما وتتوق نفسي والبدن ليقبل الأرض التي شربت دموعي في الحزن لأعود عبدا ساجدا في بيت رب المؤتمن cusuurtii uu sidoo kale masjidkan la kulmay gaboodfallada xukuumadihii gaalada ahaa iyo kuwii kale ee ahlulbidcaha ahaaba waxaa ka mid ah xilligii dowladdii salaajiqada kun siddeetan iyo labadii miilaadiyada zabankii salaaxuddiin al ayuubi kolkan oo soo duulayaashii kirishtanka ay dabqabadsiiyeen dhismaha masjidka sidoo kale masjidka ayaa takrifad la kulmay cahdigii addaahir baybaris sannadkii kun laba boqol toddobaatankii miilaadiyada haddii aan dib u milicsanno dhismihii faakhirka ahaa ee uu lahaa masjidka al umowi ee magaalada dimishiq iyo haykalkiisii soo jiidashada lahaa ee uu ku caanbaxay waxa uu masjidku leeyahay afar albaab oo uu mid weliba lahaa magac gooni ah iyo howl gooni ah albaabadan saddex ka mid ah waxa ay u furmaan gudaha masjidka halka midka kalena uu u furmo barxadda ama xaramka masjidka albaab asharq ama albaabka bari waa albaabka ugu weyn ee masjidka waxa uuna leeyahay dhowr magac oo kala duwan sida albaabka alqaymariyah iyo albaabka allabaadiin sidoo kale waxaa albaabkan loogu yeeraa baabu saacaat albaabkan ayaa ah mid aad u ballaaran dhanka kalena aad u qorxoon oo ay ku xardhan yihiin farshaxanno diineed oo u laabanayo xilliyadii hore ee dowladihii muslimiinta albaabu algharbi ama albaabka galbeed isaguna waa mid ka mid ah albaabada afarta ah ee waaweyn dhanka kalena uu leeyahay masjidka al umowi albaabkan ayaa waxa uu dhacaa derbiga xiga jaanibka galbeed ee masjidka sidoo kale waxaa lagu magacaabaa baabka almiskiyah maadaama uu ku sii jeedo suuqa almiskiyah oo ay ku ganacsadaan tujaarta reer dimishiq ee ka ganacsada udgoonka iyo miskiga albaabuuljanuubi ama albaabka koonfureed sidoo kale waxa uu albaabkan caan ku yahay magaca albaabuulqibali albaabkan waa midka keliya ee sida tooska ah oogu furma barxadda masjidka waxa ayna maanta reer dimishiq oogu yeeraan albaabka assaaqah albaabu shimaali ama albaabka waqooyi albaabkan waa midka afaraad albaabada uu leeyahay masjidka jaamica ah ee al umowi magacyada uu sidoo kale leeyahay albaabkan waxaa ka mid ah baabulfaraadiis iyo albaabka annaadifiin masjidka aljaamic al umowi waxa uu leeyahay xaram ama barxad aad u ballaaran taasi oo uu dhirirkeedu gaarayo boqol soddon iyo lix mitir masaaxadan ayaana ah masaaxo goonideeda u leh albaabo iyo daaqado islamarkaana ka mid ah goobaha lagu barto cilmiga ee masjidka ayna camirnaan jireen xalaqaadkii cilmiga ee culimmadii muslimiinta muusan ahayn masjidka jaamica ah ee magaalada dimishiq goob cibaado oo keliya salaadana lagu oogo balse waxaa intaa u sii dheeraa in uu ahaa manaarad thaqaafadeed iyo astaan ay ku hareeraysan yihiin culuumta waxa uuna masjidkan muslimiinta reer sham ooga dhignaa jaamacad heer sarrayso oo lagu barta kulliyaadka aqooneed iyo takhasusaadka cilmiga ah dhammaantood aljaamic al umowi waxa uu gabaad iyo hoyba u ahaa culimmadii waaweynaa ee soo maray muslimiinta waxaana zaawiyaadkiisa ku harayraysanaa fadhiyo aqooneed iyo xalaqaad cilmi ah waxaana gudaha masjidkan ka dhisnaa madaariis tiro badan oo ay aqoon-yahanada taariikheed ee muslimiinta ay inoo soo wariyeen almadarasa alghazaaliya waa mid ka mid ah madaaristii ku dhex yaallay masjidka jaamica ah ee al umowi taasi oo loo nisbeeyey imaamka weyn ee abuuxaamid al ghazaali waxa ayna madarasadan gooni u ahayd oo lagu baran jiray fiqiga shaaficiga ah iyo madhabka moxamed bin idriis ashaafici daarulxadiid alcurwiya iyadana waa mid ka mid ah madaariista tobannaanka ah ee ku dhex dhisnaa masjidkan waxaana madarasadan loogu magacdaray alimaam sharafuddiin moxamed bin curwa waxaana loo khasisay madarasadan oo lagu daraaseyn jiray culuumta xadiidka oo ah dhaxalkii suubanaheennii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem aljaamic al umowi masjidka weyn ee dimishaq caasimadda adduunka ka dhigay waxa uu sidoo kale lahaa maktabad aad u weyn oo ay yaaleen kutub tiro badan oo ay qalinka u qaateen culimmadii muslimiinta ee noolaa qarniyadii kala duwanaa waxa ay sidoo kale maktabaddan hoy u ahayd makhtuutaad tiro badan oo uu ugu horreeya musxafkii saxaabiga jaliilka ah khaliifkii saddexaad ee muslimiinta cuthmaan binu cafaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان